alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى اظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi وصaxbih wslama tasliima kaiira qisada lixaad waa qiso kooban qisadan waxay ku saabsan tahay waxaa wariyay alimaam bukhaari wa muslim can abi hurayrata radi allahu canh wuxuu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam inooga waramayaa nabiyun min alambiyaa nebigaasi safar buu ku jiray geed buu hoos fadhiistay si u harhsado xooge ugu dhasto geedkaa hoostiisa waxaa ku taallay qaryatu naml ama quraanjo godkeed baa ku yaallay quraanjadana waynu naqaanaayo haddii waxa weeyaan hawlaheedii socday laga taataabto ama halisba ay dareento waxay istidhaahdaa isdifaaco wixii ay gaari karto way qarinta marka quraanjo ka mida quraanjadii meeshaa deganayd ayaa nebiga ambiyada ilaahay ka mid ahaa qanintay nebiguna waa bashar basharka ka mida say u cadhoodaan buu u cadhoodaa say u farxaan buu u farxa qaniyadeedii baa markaa xanuujisay oo arrintaa uu ka cadhooday laakiin tallaabada uu qaaday iyo go-aanka uu gaadhay wuxuu ahaa mid lagu canaantay oo wuxuu sameeyey godkii quraanjada iyo aaggii ay deganayd gebigiisiba uu gubay oo dab ayuu suray markaa quraanjadii dee meesha marmaraysana dhimatay xataa tii godka ku jirtay lafteediina dee kuleylkii baa gaadhay markay meeshii raran isla noqotay iyaduna way gubatay cadaaladuna saamay keensanahayn cadaaladdu waa sida ilahay uhi walaa taziru waasiratun wisra ukhra nafna naf kale dembigeeda ma qaado oo naf laguma ciqaabi karo dembi naf kale ay gashay walow naftaa kale aad ba ha isugu dhowaadaanbe marka xabad quraanjaabaa qaniintay haddii wax uu ciqaabayo taa ku soo xadgudubtaynu inuu ciqaabo uu ku gaabsado ayay ahayd laakiin kuwa kale dembigoodu waa maxay maxay sameeyeen kuwa kale nabigeenu maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay in ilaahay subxaana wa tacaala nebigaas uu u waxyooday fa awxa allaahu ilayh qadiyadaasuu ilaahay waxyu ku soo dejiyey taasina waxay tilmaamaysaa manزilaة اlcadli cinda اllahi tabaaraka wa tacala cadaaladdu ilaahay agtiisa meeqaanka ay ka taagan tahay iyo ilaahay inaanu dulmi ogolayn xataa waxa la dulmiyayaa quraanjaba ha noqdeen iska dhaaf in la dulmiyo bashar ilaahay subxaana wa tacaala uu karaameeyey faallaa nablata waaxida buu uhi ilaahay haddaad wax ciqaabayso quraanjo quroo dee tii ku qaniintay ah miyaad ciqaabti riwaayad kale afi afii an qarasadka namlatun ahlagta ummatan min alumami tusabbix ma inay xabad quraanjo ay ku qaniintay ayaad ummad dhan oo ka mida ummadaha ilaahay u tasbiixsada ee ilaahay subxana wa tacaala caabuda ayaad waxa weeyaan halaagtay weliba aada gubtay arrinka noocaasa sidaasuu ilaahay subxana wa tacaala nebigaasi ugu canaantay waxaanuu ilaahay muujiyey quraanjadan iyo waxaan innaga inala yaryare meelahan marmaraya ummado ilaahay inay yihiin ummado inay yihiin duulal oo xukum leh oo kala dambayn leh oo iskaashi leh oo leh xataa ciqaabyo ay mariyaan cidda iyaga ka midee khalad iyo gaf samaysa ibnulqayim raximah llahu tacaala kitaabkiisa la haha miftaaxu daari sacaada wuxuu kaga waramaa xikmadda ilaahay ee makhluuqaada ka dhex muuqata marka baab dhan buu kaga waramaa xikmadda ilaahay ee ka dhex muuqata quraanjada quraanjadu waa waa aada bay u layaab badantay awalan quraanjadu madax bay leedahay oo kala dambeyn bay leedahay oo iskaashi bay leedahay sidaynu aragnay oo wax weyn oo iyaga aada uga weyn oo ku boqol jeer iyaga ka weyn ayay qaadaan oo iskaashi baana ku qaadaan iyo tacaawun quraanjada ilaahay subxaana watacaala wuxuu baray qaabkay u noolaan lahayd godka waad iga arkay oo dhulkaasay ka qodayaan haddana waxay u samaynayaan qaab handasiya ama injineernimo cajiiba oo biyuu aanay gelahayn raashinka ay soo helaan markay godka geliyaan midhkiioo sidiisa godka ma dhex dhigaan way kala jebinayaan waayo midhka raashinka hadduu rays yar dareemo uu baxaya geed buu noqonaya marka wuu ka xumaanaya saanay taasi udhicin way kala jebinayaan adiga arkay qiso markaa la yaab labuu sheegay ibnuqayim raximah ullah oo nin baa wuxuu yidhi quraanjaa waxay aragtay qicat min alaxm gobol yar oo hiliba anna waan eegayaa buuri markay aragtay way tagtay quraanjadu kelideed ma qaadi kartee kuwii kaley rabtaa warka inay gaadhsiiso ay u sheegto waxa ay soo aragtay si ay ula qaadaan wuxu deetana intii ay maqnayd baan ayaan meeshii ka qaaday quraanjadiiyo kuwo kaloo la socda ayaa yimi meeshii bay gelelafeenoy baadheen waxba way waayeen way iska tegeen iyadu way hubtaa meesha inuu hilib yaalay soo ma marka waan dhigay buui way soo noqotay way aragtay haddana markay aragtay haddana ku noqoto waa u yaadhay waan kasii qaaday buui haddana way yimaadeen iyagooda socda waxba way waayeen way iska noqdeen waa laba jeer soo ma mar saddexaadkii bay ayaa waan sii dhigay buui iyadii baa soo noqotay way aragtay iyagii bay ku noqotay mar saddexaad bay soo kaxaysa meeshii aan waxba oolin bay yimaadeen dabeetana iyadii bay ku jeesteen way jarjareen buui aan arkay qaacuuha awsaaa waayo inay been u sheegtay bay ku xukumeen oo in la ciqaabo waxa weeyaan ay mudan tahay qisadan nebigan quraanjada gubay ilaahay subxana wa tacala ku canaantay waxaynu ka baraynaa awalan xayawaanaadka ilaahay uu abuuray sabab la-aan looma dili karo wixii cunistiisa laynoo xalaaleeyey si loo cuno dee sa shareecadu ay tidhi baa loo loo dili karaa ama loo gowrici karaa wixii mu'diye dhib leh ama saa'ile mutacadiye dadka iyo duunyadoo soo weerare dhibaato ku hayana isna waa la dili karaa dhibkiisa si laysaga difaaco laakiin xayawaanaadka ilaahay uu abuuray ee dhulkaa ilaahay iska jooga laa shaka ilaahay xikmad buu u abuuray xayawaan kastaa nolosha adduunyada dusheeda ka jirta raad buu ku leeyahy qofka muslimku waa inu taa ictiqaado waayo lilaahi subxana wa tacaala xikmat baaliga fii khalqihi wa amrihi ilaahay abuurkiisa iyo amarkiisa iyo xukumkiisa intaba xikmad xeel dheer buu ilahay uu ka leeyahy marka in la dilaa ma banaana naha nabiyu calayhi salaatu wasalaam an yutakada an yutakhada maa fiihi ruuxu qarada nabigu wuxuu naahiyey wax ruux ay ku jirto wax naf leh in lagu shiish barto tusaalahaan shimbir in meel laga soo laalaadiyo ama bisad yaroo la idhaahdo waynu ku shiish baranaynaa kala hela ayaa shiishkii ku badiyey ama dadka u shiish wanaagsan wuu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam marka muxuu ishaaraya wax kastoo naf leh inaan ciyaar loo dili karin iyo sabab la-aan inaan loo dili karin quraanjadana si gaara baaba loo diidayba oo naha nabiyu can qatli namla والنحل والhdhd والsurd rawah abu dawud بisnaadi صaxiix rasuulku xayawaanaad baa jira si gaara uu u diiday in la dilo ko waxaa ka anamla quraanjada iyadoo wax dhibaataan layn in la dilaa ma banaana laa yajuus in la dilaa laba annaxla waa shinida baasha la dhahdo saddex alhudhud shimbirka la dhaha surad suradku waa kan inagu aynu shimbirka u naqaan soomaalida qaar baaba baasaysto oo markuu meelaha kusoo istaago waxay dhahan qof dhintay iyo waxbuu sheegay qof dhintayna sheegi maa wuxuu ogyahayna ma jirto huwa khalqun min khalq illaah waxaanad adigu ogeynoo isagu ogyahay ma jirto waa caqiide xuntaasi kuwa in la dilo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu diiday quranjaduna waa ka mid xayawaanaadka markaa dhib kale iyaga in la dili karo sida alfawaasiq alkhams shan xayawaan oo rasuulku uu ku magacaabay faasiq inay yihiin faasiq maxaa looga jeedaa yaana dabciga ay xayawaanaadka kale lahaayeen oo inaanay cidna dhibaateyn bay iyagu ka baxeen oo dabci kala yeesheen oo ayna wax dhibaateeyaan waa jiirka alfaara walcaqrab waa halkan aynu dibqalooxa u naqaano walghuraab waa tukaha walxudya dhufatada ama hadka adagta kulaambeyna waa la dhahdaa walkalb alcaquur iyo ayga dadcunka ahee boqongooyaha ah kuwaa nebigu alayh الsalatu wasalaam wuxuu yihi khamsu min alfawaasiq yuqtalla fi اlxili wاlxaram shantaa iyaga xaramka iyo dhulkan xaramkaan meeshii lagu arko waa la dilaya oo dhib bay leeyihiin oo xayawaanaad kalaa jiroo nebigu uu amray in la dilo oo qofka dila inuu ajar ka helaya uu sheegay oo xayawaanka la idhaahdo alwazaq alwazaqu alwazaq waa maxay waa tan qoratadan caada guryaha inoo joogto wey alwazaq innagu aynu iska eegano waa taa lafteeda nafsuhaa wey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay markaa qofka dilaa inuu ajar ka helaayo dilkeeda waxaynu ka baraynaa qisadan wax nool dab in lagu gubaa ma banaana oo nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabu diro uu ihi labada nin hebel iyo hebel la dhahdo haddaad aragtaan guba markay saa uga dhaqaaqeen buu u yeedho u ihi soo noqda ha gubina ee dila uun waanuu sabeeyey nebigu wuxu uhi laa yucadibu binnaari ilaa rabu naar fii riwaaya laa yanbagii ay laa yajuus an yucadiba binnaari ilaa rabu naar ma banaano inuu dab wax ku ciqaabo allah subxaana wa tacaala dabka abuuray mooyaane waa marka ciqaabis looga jeedo laakiin waa waxa la isweydiin karaa xasharaadkan yareeree dee duqsigiya uu ka mid yahay ba hal yaroo waxaa jirta laydha oo meelaha lagu xidho hudheeladoo kale iyo meheradaha oo dee markuu usoo dhawaado qarxinaysa taas xukunkeedu waa maxay ahlucilmigu waxay dhahan taas oo kale waa jaa-is waayo awalan ciqaab loogama jeedo waxaa looga jeedaa dee dhibkiisa in in la yska difaaco haaniya dabba maaha oo laa yaxtariq wa inamaa yanfajir guban maayo dee uu qarxayaa un oo tayaarkii kahrabaa'iga qulqulkii electriga marka uu dhex maro ayuu ayuu qarxayaa xayawaanka oo madaxa qarxaya ama waxaaba laga yaaba inuu inuu gebigiisuba u kala duulaba laakiin in dab wax lagu ciqaabo lama ogola xayawaan baa lagu ciqaabi karin bani aadam hadalkiisa daa'im waxaanay sameynayaan markaa kuwan magaca daacish lagu tilmaamo oo ah qof dhan oo muslima intay qafas bira geliyeen ay dabka ku qabanayeen iyagoo uga jeeda inay ku ciqaabaan taas wax bannaan maaha nebigu calayhi salaatu wasalaam gaalo dhibkooda la ogaa buu dagaalla ku qabtay qofna ma gubin rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada rasuulkuna cidna may gubin waxaynu qisadan ka baraynaa quraanjadan iyo xayawaanaadkan kalaba inay ilaahay subxaana wa tacaala ay caabudaan oo ilaahay mana caasiyaan iyagu bani aadamku allah waa caabuda waana caasiya qaar ilaahay beeniyaana waa jiraan lakiin xayawaanaadkaasi allah waa rumaysan yihiin waana adeecaano amarka ilaahay subxana wa tacaala ayay qaataan waxaynu qisada ka baranaynaa saynu sheegnay annahu laa taziru waasiratu wisra ukhra oo haddii la diiday in quraanjooyinkii la laayo quraanjo wax qaniintay sababteed bani aadamka ilaa yihi walaqad karamnaa bani aadama baa kasii daran marka dhaqankan xune ah aargoosig iyo qof aano in loo dilo mid bannaan ma aha oo la idhaahdo ninkii yaa inaga dilay reer hebel reer hebel reer hebel ninka ka dhaqaaqaya noo soo eega keebaa ka dhaqaaqaya hebel kaa ha loo soo dilo hadda kii dilay maaha dilkiisana qayb kama ahayn oo isagu muu qorshayn haadihi jaahiliya waa dhaqan jaahiliya waa dhaqankii nebigu uu ihi kulu mri اjaahiliyai mawduucu taxta qadami jaahiliyada waa dhaqankii islaamka horti jiray jaahiliye arrinkeeda oo dhami cagteeda hoosteeda ku jiraa buuri nebigu calayh isalaatu wasalaam yani waan waan baabiiyey waana wax dulliya oo xaqiran oo aada u hooseeya oo qof muslima dhaqan inuu noqdo aanay ahayn qadiyaddaa ilaahay maadaama dhaqan jiray ay ahayd qur-aankaabuu ku sheego ilaahay uu tilmaamay inaan ahayn muslimiinta dhaqan uu noqdo wman qutila maظluuma faqad jacalna liwaliyi sulطaana falaa yusrif fi اlqatli inaw kaana mansuura ilahi wuxu uhi qofka la dilo dulmi lagu dilo yani camdan qofkii eheladiisa ahaa ee dee dhaxalkiisa lahaa xujaan u yeela uu ku qisaasan karo qofkii qofka ka dilay oo qatligu hadduu camdi yahay qofka wax dilayna u yahay qof baaliq oo caaqila miir qabo qaangaara ikhtiyaarka waxa iska le qofka la dilay cidda dhaxalkiisa le maxay kala dooranayaan addiya waalqisaas inay qisaastaan iyo inay ma qaataan cid kale oo go-aan kale duldhigi kartaa ma jirto go-aanka iyaga iskale marka xujaan u yeela buuhi ilaahay laakiin maxaa la raaci falaa yusrif ilqatl iska ilaali inuu xadgudub sameeyo dilka dhexdiisa oo alisraaf fi lqatli maxaa soo gelaya sidaen culamaau tafsiir an yaqtula hayra alqaatil qofkii wax ka dilay qof aan ahayn inuu dilo hada laa yajuus haddii qofkii inuu ku gaabsado xadgudubka uu iska ilaaliyo ilahay nasrigiisu helaya inahu kaana mansuura falaa yusrif fi lqatl inahu kaana mansuura nasriga ilahay buu helaya marka ma banaana walaalkii ma dili kartid qofkii wax kaa dilay aabbihii ma dili kartid inankiisa ma dili kartid iska dhaaf qof kasii fogi haddaad dishana anta takuunu bimansilati اlqaatil adiga laftaada qaatil noqonaya uu soo gelaya qowl اllahi tacaala waman yaqtul mumina mutacamida fajazaءhu jahannamu khaalida fiiha waqadib allahu calayh walacana waacadda lahu cadaaba cadiima oo kii aada la yaabanayd aada lahayd jariime iyo faldembiyeed weyn buu galay kiibaad la mansilata ood la darajata xujana kuu noqon mayso qof ay wuxusu yihiin baa qof iga dilay oo allaha baa kuu sheegay qofkii qaatilkaa wax dilay inaanad ka tallaabin oo cid kaloo qofkaa ay wuxusu yihiin ama aada u aanaynayso inaanad u tallaabin dhaqanka xune noocaasa waxa weeyaan meelo badan buu weli ka sii jiraa dagaalada aada arkaysaane qabaa'ilka dhex maraaya ee xuruubu fitna ahna waxyaabaha sababta u ah waxaa ka mida dhaqanka noocaasa oo qof baa qof laga dilayaa qofkii waa xooga waa ciishoonayaa dabeetana wuxuu samaynayaa inuu dad kale oo dee reerkii una ninkii wax dila uu ka soo jeeda inuu isaguna laayo dabeetana kuwiina ay qoryo soo qaataanoo la islaayo oo dabeetana hal qof baa laga hadlaayay dilkiisee halkii qof dee ay u dhintaan tobanaan kale oo labada dhinac kasoo kala jeeda taasi inay sharci noqoto iska daaya xataa waa caqliga maaha waxyaaba dawada u noqon karana waxaa ka mid a ee hadda dee maqan qisaasta oo kan marka hore qof kibir ku dilay haddii dadkii qofkaa la dilay eheladiisa ay leeyahin loola dilaan oo loo qisaaso haddii la qisaasi la arrintu halkaasi kusoo afjarbi lahay ma miyay suurtoobaysaa qofkii oo qofkii wax ka dilay loo qisaasay oo ku ciil baxay inuu dad kala doonto uu laayo kii wax dila isku qolay dhici mayso laakiin qisaastu intay meesha ka maqan tahay noloshii baa meesha ka maqan allah baa sheegay qisaastu inay nolol tahay oo yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab xataa wax caqliga lagu garanayo qisaasta nolol baa idinku jirta kuwa caqliga leh ee wax garanayo marka mashaakilka noocaasa haddaynu doonayno in laga tallaabo laga gudbo waa in la soo celiyo qisaastii oo qofkii qof cabdan u dila si ula kacoo kasa qisaasna ay doonayaan dadkii wax laga dilay in la dilo weeye oo dadkan dadka laaya jeelasha ka buuxa ee camdan u laayay ee qaarna ay ku dhex dhimanayaan qaarna dee halkaasu lagu biilaya iskaga jirayaan cuntadiina uu ku haystaa waanu seexdaa noloshii uu jeelka dabadii ku haystee mid ka fiican baaba laga yaaba halkaa inuu ku helay liintan jeelka iskaga dhex cabaya buu ku leeyahy intaan intaan nafta kaa jaran liinta jeelka iskaga dhex cabaya saasuu leeyahy hadduu ogaya in la qisaasayo qisaastu qofku iimaankiisu celin waayo baqa uu ka baqanayo in la qisaaso qofkii la raaciyo ayaa celin lahay marka in la soo celiyo weeye gaaladuna iyaguba wax way laayeen xataa haddaana iyagu layn dee kala diin baynu nahay inay tooday nagu khasbaan dee maaha qisaastu way ka jirtaa iyo dilkuba dhulkooda maraykankaasaa gobollada qaarna dadka la laayaa qaarna dilkuu mamnuuc ka yihi marka maxay nabiga noo soo tallaabiyey iyagii baaba arrinta ku kala qaybsanoo qaybsanka noocaasana isku ogole kuwana qaanuunkoodii saa u dhigaya kuwana saa u dhigaya innaga diinteena baa qisaasta dhigaysa marka inaynu dhegaysanno haba yaraatee ma dad aan waxaba sabayn maalin walba laynayana diyaaradahooda la dhacaya iyo sawaariikhdooda qaaradaha ka gudba hada jeeraana waxay u doodayaan iyaga iyo kuwa dabadhilifka u ah kuwan maanta xuquuqul insaanka sheegtay meelaan ka qayliya dadka madluumiinta ee la dulmiyey inta badan uma duulaan uma doodaan waxay u doodayaan qof isagu dembiila oo khalad lagu haysto imise qof baa jeelasha ku xidhan oo lagu khaldamay ama xukum aan saxaynuu ku dhaca dad acyaanoo la yaqaano dadka dhexdooda caanka ah oo laga yaabo dembiye ay galeen in loo qabsaday kuwaasoo dhan xuquuqda insaanka meel lagaga dhacay wariyaa la wariyo muxuu wariyo maan dadka la mid ahay qoladiina wariyaasha dadku baad la mid tihin xuquuq gaaro dheeraada oo aada leedihiin ma jirto haddaad dembi gashaana ciqaabkii dadka kale aad mutaysteen umaad mutaysanaysa haddaydaan dembi gelinna dee dadka kale la dulmiyey umaad la mid noqonaysa laakiin xuquuq dheeraada la siinaya wariyaa xoriyatu qowlka meel lagaga dhacay saxaafadda meel lagaga dhacay markaa kuwa aynu dhegaysano maaha innaga xuquuqdeenna iyo wanaaggeenna iyo danteenu diint diinteenna ku dhan tahay allah baa yihi ina hada اqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam haddaynu wanaag iyo guul doonayno adduunya aakhira iyo horumar ilahay kitaabkiisa aynu ku dhaqanno wallahu aclam wsal allah calaa nabiyina mxamed